baarlamaanka soomaaliya ayaa laalay mooshin dalbanayay in wasiiradii hore ee xukuumaddii saacid aanay ka mid noqon xukuumadda cusub ee la filayo in dhowaan uu soo dhiso ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed mooshinkaas ayaa lagu tilmaamay inuu ka hor imanayay dastuurka soomaaliya waxaana boqol saddex iyo toban xildhibaan ay u codeeyeen oo oggolaadeen in mooshin labaad oo ajandaha baarlamaanka looga saarayo mooshinka koowaad ee lagu doonayey in lagu hor istaago wasiiradii hore in dib loo soo magacaabo xildhibaanadii u ololeeyey mooshinka hore waxaa ka mid ahaa xildhibaan cali khaliif galayr qadka taleefonka ee magaalada muqdisho ayuu ugu warramay falastiin axmed iimaan waxayna marka ugu horreyse weydiisay sida u arko in looga cod badiyey mooshinkii ay baarlamaanka horgeeyeen
waa run waana laga vood batay mooshinkii hore yiilay wuxuu ahaa in qolyihii hore ee xukuumaddii hore ee kamidka ahaa wasiirada ahaa inay ahaayeen qolyihii iyaku baarlamaanka keenay dooda in dowladda laga xayuubiyo shaqada waxayna ku sababeynayeen dowladdii waxay noqotay dowlad aan shaqaynaynin boqolkiiba siddeetan ku guuldarraysatay wixii laga filayay iyo barnaamijyadeedii inay ku qabato run ahaantii waxayna u dhammaayeen bay arrintaasu ahayd xukuumadda memberska maaragtay qolyaha wasiirada ah iyo madaxtooyaduba arrintaa waa u dhammaayeen alaayo xaal soomaalida waxaa jira nina afkiisa lagama xaal mariyo iyakaa warkaa keenay inay fashileen motionka la keenay baarlamaanka maalinta arbacadana wuxuu ahaa lasoo diyaariyey laakiin sabtidii la geeyey in aan dowladda lagu soo dirin wasaaradii saa markii hore cambaynka u keentay motionka yelkaasuu ahaa saaka dhowr cashaa dhacay waana ogeyn in kollayna laga shaqaysanayo oo motionka dad cambain la garayo motion baarlamaan la keenay oo mid kale laga daba keenay oo laleeyahay motionkaas iyayn loona codaynin ajendadana ayan soo gelin waa kow waa arrin ugu waxaan u malaynayaa inkastoo maanta ay guusha saa ku raacday inay fogeynayso kalsoonida lagu qabo wada shaqaynta xukuumadda madaxtooyada maanta waxaa motionka ka hor yimi tan maanta la keenay sagaashan iyo sagaal boqol iyo saddex iyo tobanna way way u codaysay waxay is dheeryihiin waa afar iyo toban vote ma waxaad leedahay sida hadalkaagu hadda uu dhadhamayo xukuumadda ansixinteeda ayay caqabada soo wajihi doontaa mar haddii codadkii maanta ay heerkaas kala joogeen haddii lagu soo daro wasiiradii xukuumaddii saacid anigu waxaan qabaa ra'yigeygaan kuu sheegayaa cali ahaan anigu waxaan qabaa dadkan baarlamaanka ku jira intooda badan arrintaa meel sugan bay ka taagan yihiin wuxuuna waana badnaayeen de hadda waxaa laga hadlayaa waa midhayn toban wasaaradood baa jirtay kollay tobanka wasiir saa waa loo arkayaa weliba waa lasii kala miisaanka cidda la saarayo waa la ogyahay waxay yihiin baarlamaanka anagu waxaan qabaa haddii dowladda lagu soo daro arrintaasu inkasta oo prime ministerkan cusub arrin ka horreysay iyo ismaandhaaf ka horreeyay uu yahay oo aanan jeclayn isaga iyo xukuumaddan uu soo dhisayo inay carqalad u abuurto haddana arrintaas falastiinay waa arrin sugan in badan oo baarlamaanka iyadoo la degan yahay waxaana dad maskax falluu qabaa waxaan ma ayan wadane dad raba in systemka uu shaqeeyo xildhibaanada meesha ku jiraan arrinta ay ka doodaan arrimo kulley dadku ay intooda badan ee baarlamaanka ku jirtaa ay aada uga badoodsan yihiin baa jira waa maadsanta xildhibaan cali waxaa jirta in dadka qaar ay ku andacoonayaan in qodobka ah wasiirada hore ma imaan karaan iyo waa imaan karaan markiisa horeba aanu ahayn qodob dastuuri ah ay tahay mid baarlamaanka un ay suubsadeen sidee u aragtaa adiga maxaa qasbaya in la hor keeno mooshinkan baarlamaanka falastiin falastiin arrimaa jira baarlamaanka qolyahan hadda ka hor yimi motionkaa hore waxay ku doodayeen xuquuqul insaankii xildhibaan muxuaha nimankaa dawladda ku jiray wasiirada yaa xuquuqul insaankoodii laga qaadaya dastuurka wax walba detail kasta wax yar ma qeexayo laakiin baarlamaanku xaq buu u leeyahay inuu tale ka soo jeediyo in waxay u arkaan inuu khalad yahay inay ka hor yimaadaan midda meesha taallaa haddayan dastuurka ku ool falastiin mar dhaweyd waxaa lahaa nina afkiisa lagama xaal mariyo niman iyaku isa soo taagay oo yidhi waa fashilay political practice baa jira ma uunahaa political rightsna waa jiraan baarlamaankuna xuquuqda waa leeyahay arrimahana inuu saa u gal uu leeyahay haddii la yidhaaho dastuurkii wax badan oo cad oo tilmaamayaaba laga hor imanayaa oo lagu tumanayaa intan lagu andacoodoo la yidhaho dastuurku ma odhanayo ninkii fashilay yaan dib loo magacaabin dastuurku inuu qoro looma baahna taa waxaa ka talin kara wixii nool ee mas-uulah ee baarlamaanku uu ka kow yahay inay ka doodaan inay ka baaraan degaan in cidda la arkay oo laguba dhaleecaynayo markii horeba inayan shaqaynayn oo wasaaradaha la qaatay waa kuwo aan la subsugi karayn waa arrinta tan xagga nabadda security-ga waa arrintan xidhiidhka dibadda waa arrintan intaba waa lagu soo daray oo laleeyahay arrimaha bulshada boqol kiiba siddeetan iyay ku fashileen cidda soo sheegtay warkaa ee soo tabinaysaana waa wasaaradii meelaha joogtay iyo kii baana hadda leh xaq baanu u leenahay oo dastuurka kuma taallo inaan nala odhan karaynin meeshii kuma noqon kar oo adaaba garta isku naqaye adaaba doodana keenay kana markhaati kacaya taas uma baahna dastuurku inuu qaxo ugu dambayntii haddii la keeno baarlamanka xukuumad ay ku jiraan wasiiradii hore maxaa is leedahay codsidee ahay ka heli doonaan baarlamanka gaar ahaan adiga cali ahaan anigu fakerkayga wuxuu igu muuqdaa in badan oo baarlamaanka ku jirta inayn ku jecsanayn in cod la siiyo baarlamaanka waxaa u furan intay noqon lahayd xukuumadoo dhan kalsooni hala siiyo ama yaan la siin in la keeno wasiir wasiir meesha loo keeno baarlamaankuna xaq waa u leeyahay dastoorka falastiin ciddii akhrisanaysa hadday akhrisato waxaa ku taalla wasiirka iyo wasiira dawlahu waa inuu noqdaa qof jaamacad ka baxay kuma odhanayo anigu baarlamaanku wuxuu dawladdan waa is-hortaagaya waa diidayaa laakiin arrintaasi meesha waa taallaa waa nabar waa caabuqay oo kolley ay tahay dawo iyo xal in loo helo kaasi waxa uu ahaa cali khaliif galayr xildhibaan cali khaliif galayr oo qadka taleefanka magaalada muqdisho ugu warramaya falastiin axmed iimaan isla falastiin axmed iimaan ayaa dhinaca kale xildhibaan cabdi axmed dhuxulow dhegdheer oo ka mid a xildhibaanadii mooshinkan kasoo horjeeday waxa ay kula xiriirtay qadka taleefanka ee magaalada muqdisho waxayna ugu horreyn weydiisay sababta uu ku diidan yahay mooshinkan sababta waxa waaye falastiinay waa sabab muuqato waayo qof muwaadina oo soo shaqeeyey lama dhihi karo xaquuq muwaadinnimo u leeyahay lagama qaadi karo xuquuqda muwaadinnimo u leeyahana waxa waaye inuu xildhibaan noqon karo inuu wasiir noqon karo inuu agaasimo guud noqon karo inuu safiir noqon karo xuquuqdaas xuquuq asaasiya oo uu muwaadinku iska leeyahay waaye marka soddon iyo shan qof oo wasiir iyo wasiir ku-xigeen wasiir dawle isugu jira sooma noqon karaanoo waa dembilayaal annaga ma dhihi karno dembina sidiisa waxaa xakuma maxkamada u leeyahay maxkamad markay soo xakuntaa qofka waxaa la dhihi karaa waa dembile uma qalmo inuu shaqadan qabto ama shaqa looma dhiibi karo markaasaa la dhihi karaa marka waxa aan ku difaacayno waxa waaye wuxuu ahaay mooshin oo aan nidaamka waafaqsanayn oo sharciyadda waddanka u taalla aan waafaqsanayn u ahay saasaa uga soo horjeeda laakiin dadka mooshinka idinka soo horjeeda wada waxyaabaha ay sheegayaan waxay ahayd maadaama ay wasiiro ka mida xukuumaddii hore ee ra-iisul wasaarihii hore saacid iyagu ay yimaadeen ay mooshin keeneen ay leeyihiin way guuldaraysatay xukuumadda aan wasiirada ka ahayn inay ku qiimeynayaan in wasiiradaasna ay ka mid yihiin kuwii guuldaraystay iyaguna ay qirteen dowlad kalena aanay ka mid noqon karin marka taas maidiin muuqata adinka qofkii qirtay inuu guuldaraystay waxaa la rabaa marka wax loo soo dhiibay in laga hortago oo la yidhaahdo shalaa tiri waa guuldaraysnay haddana guulkeeni maysidana dhaas marka waxaa waaye way taas ruuxeeda hadday qabaan xildhibaanada qabaan way soo hordhaceen xukuumad weli lama dhisin inay soo gelayaan qofka ay rabeen ay ka soo horjeedeen inaysan soo gelayn meeshay ka imaanen midna may la socdaan marka waxyaabaha oo hordhac ah oo aan macnaha lahayn oo aan ka soo horjeednay iyadana ka mid tahay shaksiyadda qofka markay shaqa loo soo dhiibo ayaad dhihi kartaa shaqadan kuma kuma haboonin adoo wixii ay ku ku ku qaldaneed sababaynayo sheegaya marka doodda soo socoto waayo waa u furan tahay markii xukuumadda lasoo dhiso oo kalsoonida lasii ahaa waxawe xildhibaankii raba inuu ra'yigiisa qof aan shaqayn kor saaro markaasuu kor saara hadday goraha wasiirada soo gasho laakiin hadda muxuu ogyahay difaaca mar dhow xukuumaddaa la dhisi doonaa baarlamaanka imaan doontaa maanta codadku waxay kala ahaayeen sagaashan iyo sagaal diidda in wasiirada hore ay soo noqdaan iyo boqol saddex iyo toban ogolaatay waxa u dhexeeya waa afar iyo toban cod sidee is leedahay haddii wasiirada hore ay soo noqdaan xukuumaddu waa ay ku helaysaa ansixinta ay baarlamaanka uga baahantaha waxa waaye markii xukuumadda soo noqonaysa marka aan arko falastiinay ayaan ra'yigiiga ka bixi karaa inay inay helayso kalsooni inaysan helayn waxay kale ku xiran tahay brime ministerka sida uu wax usoo dhiso iyo siduu kalsoonida ugu raadsado iyo sidii waxawahay uu usoo bandhigo waxawahay barnaamijkiisa badanaana waxa meeshaan laga rabaa waxawaaye brime ministerku inuu keensado barnaamij lagu shaqayn karo isagu ku shaqayn karo ku qanacsan yahay iyo wasiir inuu ku kula shaqayn karo oo og yahay ayay ku xiran tahay arrinta prime ministerkaana iskale awooddaas oo laga sugayo marka maalintaas la keeno ayaa la fiirinaa midda kale baarlamaanku sagaashan sagaal ha ahaadee boqol iyo saddex iyo toban ha ahaade saas maaha nidaamkiisu maalintaas oo ku jira ra'yiba siyaabo isu ruuca marka inay sagaashan iyo sagaal meel isla joogaysa maaha in boqol saddex iyo toban meel isla joogaysana maaha waa la isku noqnoqonayaa hadhow haddana dhan kale loo loo badanaa marka waxa waxay ku xiraanaysaa maalinta xukuumaddaas la soo dhiso sida loo arko iyo sida waxawey barnaamijkeedu yahay iyo prime ministerku soo uga qanciyo waxawahay baarlamaanka xildhibaan cali khaliif galeer oo ka mida dadka u ololeynayay in aanay wasiiradii hore soo noqon waxyaabaha uu ku dooda waxaa ka mid a mar uu goordhaweyd v o eda la hadlay in ay jirto olole xoogan oo ay madaxtooyadu u gashay in wasiiradii hore aan aan loo diidin inay xukuumaddan cusub kasoo mid noqdaan adinku marka xiriir intee la-eg ayay wasiiradii hore ku lahaayeen in aad difaacdaan in ay kusoo noqon karaan xukuumadda cusub barofka saaxiibkay waayo qadarin weynana u haaya waxa waaye ra'yigiisana saa iskale keygana anaale baarlamaankan laba xubnood ka nahay baarlamaanka maahin labadeenuba asiga dhamay maahina laba xubnood oo baarlamaan ku jirtaan nahay qof walbana ra'yigeeda exe annaga waxa aan aan aan celinay oo aan kasoo horjeedno waa wax kilira waaye waxa weeye inaan dadka xuquuqdooda la dulmin shan iyo soddon ma dhihi karno waa xukuumaddaad soo gelaysiina ha soo gelina ma dhihi karno marka haddii wasiirada qaar ka soo noqonayaanna waxay gadaalay naga sii jiraan wixii laga yeeli lahayna qaybta dambey ku imaanayaan madaxtooye iyo markii la isqabto oo oo oo baarlamaanka laga dhex legdamaa qofba wixii riisan oo markaas ay cusko karto ay isleedahay qoladan kalaad wax uga uga qaada kartaa hay ku doontaa doodaas marka dood baarlamaanka dhexdiisa ku jirta waayo banaanka kama shaqayso waxa waaye madaxweynaha kasoo horjeeda madaxweynaha qoladaas la jira madaxtooyadaa saasa doodihii hore oo dhanna waa ka buuxeen marka aniga macno gaara iima samaynayso wax la og yaha waaye markii baarlamaanka la isugu yimaado ra'yiga ou kala qaybsamo qofba meeshay isleedahay ra'yigaada waxaan ku xoojiya ku xoojinaysaa marka macno gaara ioma samaynayso madaxtooyaa ku jirta iyo waxaa iyo guddoonkaa ku dhex jira iyo ugu dambeyntii haddii xukuumad lasoo dhisa ay ku jiraan wasiiradii hore cod intee leeg ama kalsooni intee leeg ayaa isleedaha baarlamaanka way ka heli doonaan mase kuu muuqataa caqabad soo wajihi karta
caqabadda markayna soo wajahdaan arkaynaa hadda welina ma wajihin waxna ma dhisna marka ma ma ma ka hor dhacaayo caqabadda markayna soo wajahdaan haddana xalkeeda raadinayna kaasi waxa waa xildhibaan cabdi axmed dhuxulow dhegdheer oo qadka taleefonka magaalada muqdisho ugu warramaya falastiin axmed iibaan oo stuudiya igu helisa haddaba qaar ka tirsan aqoon-yahanada soomaalida ayaa ku doodayay in mooshinkan la laalay uusan markii horeba ahayn shaqo baarlamaanka u taalla aqoon-yahanadaasi waxaa ka mid a rofesor afyare cabdicilmi oo wax ka dhiga jaamacadda dalka qadar waryaheena maxamed colaad ayaa afyare qadka telefoonka kula xiriira wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida uu u arka bal mooshinkan wallahi horta arrintaas ayada waa arrin aada iigu cusub baarlamaanku waxay ila tahay inuu xoogaa arrintaas aada u siyaasadeeyey inaan loo baahnayna waa ii muuqatay waayo shaqooyin badan oo sharci dejinah ayaa u yaalla baarlamaanka marka inay hadda doolaalo dheeri ay cidda baarlamaanka cidda dowladda iyo xukuumadda soo gelaysa ay ay ayagu cod ku yeeshaan oo ama intay koox koox qabiil intay isu raacaan ay dhahaan qofkan waa in laga dhigaa ama waa inaan laga dhigin xoogaha waxaad moodaa inay xadka ka yaro baxsan tahay aniga marka ima aqaano waxay ku saleeyeen other than un inay qole siyaasiyiin oo malaha la dagaalsan yihiin ay rabaan inay iska dhiciyaan arrinta iyada ah oo ah yaa xukuumadda soo gelaya hadda waxay noqotay yani shirkii dib u heshiisiinta camal qof walba wuxuu rabaa inuu inuu wax ka sheegto oo uu yidhaah ka maamuladii gobolladu way rabaan inay iyagu dhisaan baarlamaankii waa rabaa inuu dhiso madaxweynihii waa rabaa inuu dhiso qabaa'ilkii waa rabaan inay dhisaan marka waxa waaye waxaad moodaaba meeshii inay yani xoogaa nidaam darre iyo fawdo badani ay ka socoto waa garta laakiin oohinta orgega ka weyn labiyi tobankii bishii hore ayaa lasoo magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub dhowaan wuxuu muujiyey in waktiga uu dastuuriyan u haysto inuu xukuumad kusoo dhiso uusan kusoo dhisi karin baarlamaanka ayuu ka codsaday toban maalmood loogu daro marka maxay tahay caqabadda hortaagan ra-iisul wasaaraha inuu xukuumadda ku dhawaaqo oo uu soo dhiso waxaa horta meeshan dhibaatooyin badanaa jira oo soomaalida nidaamkeeda la xiriira wixii maadaama ayna axzaab ahayn oo hadda haddii uu wax ku dhawaaqo oo aan lagu kala tegayn hore yacni aan maaragtay xisbigiisii intuu la qaado uusan baarlamaanka xoog ku marsiinaynin meeshii waa wax isku jiid jiid in lagu wado midda labaad isagu hadda wuxuu soo dhex galay nidaam socday oo oo oo oo oo dhinac walba ka socda uu soo dhex galay marka way adag tahay inuu asagu yidhaahdo wax walba anaa hadda soo bilaabayo oo dhisaaya horena meeshan waa uga sheegay meeshan dhaqan siyaasadeedka soomaalida u yaala iyo nidaamka u qoranaa kala duwan oo aan iskeenaynin dhaqan siyaasadeedka meesha soomaalida u yaalla waa dhaqan oo ah madaxweynuhu inuu wax walba oo ka taliyo nidaamka meesha ku qoranna waa nidaam barlamentariana nidaamkii barlamentarianka ahana mashaakilka ka jira ma jiro xisbiyana ma wato oo oo riixi kara oo oo aasaas u ah dhaqankii lagu yaqaanay caadaadkii iyo wixiina meesha kama jiraan de waa kaa baarlamaanka raba inuu golay wasiirada sameeyo ama ou ou dictate garayo marka wixii yaa aada isugu walaaqan laba sababoodna way leedahay mid wixii oonaan aqoon oo aan ku cusubnahay iyo midda labaad annagoo wax walbaba siyaasadaynaynabe wax yani soomaalidii hadda waxaa kasoo haray wax walba waa la siyaasadeynaya kadibna waa la qabyaaladeynaya marka wixii waxayba noqonayaanba yani hore u dhaqaaqidoodii aa yaraanaysa waa garta haddaad dib u yara fiirino mooshinka laftarkiisa hadda lagu kala baxay waxaa jira warar sheegaya markii hore aragtida xubnaha baarlamaanku ay u badnayd inaan la soo dhoweyn in wasiiradii xukuumaddii hore ay soo laabtaan laakiin waxaa muuqata oo xagga codka xoogiisa uu maray dhinac buu maray oo waxaa boqol iyo saddex iyo toban xildhibaan baa u codaysay oo ogolaatay in wasiirada ay soo noqon karaan hindis sharciyeed kale oo kii hore lagu nasaqayana waa way ansixiyeen maxaa keeni kara marka in aragtida xildhibaanadu ay hadba meel u badato ama ay isbabedesho wallaahi de horta soomaaliya nahay oo hadda wax nooma kala qarsoono oo baarlamaanku malaha meeshii uu roob ka u da-ayay iyo sida wax u riixanayo asagay hadda waxaad moodaa inuuba crisis mar walba abuuraayo si ay u helaan attention iyo maaragtay inay ciday markaa ay ay ay ay ay ay ay ay baadi karaan ay baadaan yani xaqiiqadu horta saas ay ay ay ee hadda u muuqanaysaa wixiina waxayba kusoo aruurayaanba inaan cidnaba nidaam dan ka lahayn baarlamaankana maanta inay arrimahaas wakti ku dhumiyaan hebelaa noqonaa iyo ma noqonaayo iyo maaragtay doodaasi dood ay leeyihiin maaha dood waxa waaye qolyaha hadda executiveka jooga ama hay-adda fulinta jooga markay ka timaado oo ayaga loo keeno duuduub inay xukuumadda ansixiyaan weliba aysanna siyaasadaynin ee ay markaa yani inay wax fulaana la rabaa maamulkii hadda waa literally waa wa waa fadhiid waxa kala socda wixii dawladdii oo dhan baa isku haysata waxay ahayd inay ka shaqeeyaan waxaa inay hore u socdaan marka meeshaana dee haddii sidaan ay hadda wax ku socdaan barlamentary dictatorship wax u egaa ka imaanaya runta marka loo hadlo aan isagiina dhinac iskula socono iswaafaqsanayn marka aniga kolley maanta waxyaalaha oo muhiimka ah oo horyaalla oo shuruucda ah oo dalka sharci kor loo qaado oo oo oo maanta la isticmaali karaa ama ma jiro ama waa yaryahay marka de shaqadoodii yaaba oo aasaaska aheed oo legislationka aheed oo shanta function ay leeyihiin midda ugu muhiimsan waxa waaye inay ina inay sharciya dejiyaan tiyaysan hadda gacan ku haynin marka inay inay walaaqaan aniga waxaan isleeyahay baarlamaanku aad iyo aad ayay isu dhaawaceen inay arrintan galaan waa gartay gudambeyntii haddaan tix raacno wada shaqayn la-aanta ama kala qaybsanaanta baarlamaanka xagga fikirka ee mararka qaar muuqanaysa sagaal iyo sagaashan xildhibaan ayaa mooshinkan la doonaya in wasiirada laga hor istaago wadatay marka arrintan saameyn intay lag bay ku yeelan kartaa ansixinta golaha wasiirada ee cusub marka la horgeeyo baarlamaanka anigu waxaan aaminsanahay wakti un baa dhumaya mooye aakhirka waa la ansixin doonaa wasiirada xataa haddii mar lasoo celiyo marka labaad waa la ansixin doonaa waxaana waktiyaa dhumaya markii horena markii taariikhda dib loo raaco nidaamyadan badanaa waxaa ku jira qodob madaxweynaha u ogolaanaya baarlamaanka inuu kala diri karo hadda tan maadaama waxaanba si ilaahay ogyaha lagu keenay ma samayn karo arrintan ayada ah haddii marka qodobkaas uu jiri kari lahaa baarlamaanka dhaqdhaqaaqiisa waa la controli kari lahaa oo waxaa yani tallaabooyinka uu qaadayo laftirkiisa wuxuu ka fikeri lahaa maya awood kalaa jirto oo idin baalansi garaynaysa sagaashan iyo sagaalaa ka hor timid macnaheeda ma aha sagaashan iyo sagaalkan hadda ka hor timid xukuumadda marka la dhiso way ka hor imaan doontaa ma aha boqol iyo toban iyo saddexa ansixisayna boqol iyo tobanka iyo saddexdaas ansixisayna macnaheedu ma aha markii hadhow la keeno baarlamaanka ayay ayaguna ansixin doonaan waxaan waa wax isbadbedelaya kaasi waxau ahaa brofeysor afyara cabdicilmi oo wax ka dhiga jaamacadda dalka qatar oo qodka telefoonka ugu warramayay waryaheena maxamed colaad xasan oo washington jooga